bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn ilaah ku mahadsan subxaana watacaala khawaarijtii farisiimada ugu muhiimsanaa waa ciidanka qaranka soomaaliya ayaa la wareegay waxaana ku gaaray jab weyn
waa tahay deegaanadan maleeshiyaadka al-shabaab dhowr jeer ayay kusoo laalaabteen marka ciidamada maxaa uga qorshaysan deegaanadan inay kusii sugnaadaan ma sida caadigaadba kasoo laabanaya
qorsho dhamaystiranaa jira oo lagu cirib tiraayo khawaarijta haddii ilaahay
waa tahay marka maxaa khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ilaa shalay dhacay
wallahi cadowgan islaamka umaabo oo yuhuudiya u shaqeeyaa khasaare weynaa gaaray khawaarijta istimaanaa fiirin qofba meelo u cararey dad fara badanna waa laga qaatay bakti badan oo keedaana meesha u yaallaan tirada dhimashada maxaa nooga sheegi kartaa
wallaahi baktigooda aada u fara badan yahay waxa meesha yaalaay marka welina hadda ciidanku way isku soo aruurinayaan marka markii lasoo aruuro isku keeno ayaan ogaanaya hadda hadda meelaha mid laga soo qaadaya deegaanada aad kala wareegteen intay gaarsiisan yihiin
waa deegaamo ceel buur hoos yimaada
waa tahay in la xoreeyo magaalooyinka ceelbuur iyo ceeldheer iyo xarar dheere oo maleeshiyaadkaasi dad badan ay ku dhibaateeyeen iyaga maxaa idinkaga qorshaysan
maya ilaahay idinkiisa qorshahaas waa jiraa wana socon doonaa insha allahu tacaala
horey waxaa u jiray in maleeshiyaadka ay culeys badan soo saarayeen magaalada dhuuso mareeb mararka qaarna weeraro duleedkeeda ay ka geysanayeen in laga hortago cadowgaasi muxuu yahay qorshihiina ku aadan
waxaas waa eedeen sidaan hore kugu sheegana qorshahan qorshe waxa weeye mataqaanaa degsan oo cadowga looga hortagaayo alna kalsoonayna awaamiirta madaxdeena ayaana tilaabtaas la qaaday oo ciidanka qaranka oo iskaashanaya ay qaadeen guulin weyn waa laga soo gaaray ka hortagooda maaha meelahoodan ugu tegayna insha allah sida hadda meelyo ay duwanaan ugu tagna
waa tahay fariintaada ugu dambeysa maxay tahay
farintii waxay tahay cadowgan khawaarijta ah ugu horeyn adinka waxaa ninka rabaa waxaana leedihiin maleeshiyaad inaad rasmi ugu tan khawaarij aadaan waa in kula tali lahaa adinka taladiinan idaacadaha shacabkana waxaan dhihi lahay nimankan waa qoraxdii dhacayso waqti waa dhamaaday inay insha allahu tacaala iska dul qaadaan ayagoo ilaahay anakuna garana shacabka ay dhibaateeyeen oo ay guryihii u diideen oo guryihii ka kaxiyeen waxaan aragnay dad guryihii ka kaxiyeen oo xoolahoodii ka xartay oo ay arigii iyo xoolihii ka qaadanayaan inay iska dul qaadaan oo dadkaan laguma yaqaano inay gumaysi bakti ku noolaadaan inay iska dhiciyaan qoryahooda soo qaataan ciidanka qarankana ay garabkooda soo istaagaan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inaan wax allaale waxay u baahan yihiin iskaga dhici lahayn cadowgaas inaan ku kaalmayno sida haddaba shacabku noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaana iloobin si qaasa ugu mahad celiyo ciidanka sida shacabku ay u garab siiyeen oo qaarkood xataa markaan soconay nagu soo biireen oo qoryahoodii soo qaateen shacab badan ayaa nala socday meel kastan soomaaliya naga soo raacayay qaarkood waxay ka yimaadeen deegaamada ay joogeen oo dhibaayeen ka soo carareen marka inta kalena ha ku daydaan